xaruntan oo ah mid loo yeegalelay dhallinyarada somalilan islamarkaana ay hirgelisay dallada ururada dhallinyarada somalilan ee sonyo oo ay ku bahoobeen afar iyo konton urur dhallinyaro oo ka dhisan somalilan ayay dhismaheeda gacan ka geysteen xukuumadda iyo weliba hay-adaha kala duwan ee gacansaarka la leh dallada gudoomiyaha dallada ururada dhallinyarada somalilan ee sonyo mubaarak ismaaciil taani oo hadal ka jeediyey furitaanka xaruntan ayaa ku tilmaamay inay noqon doonto xarun ay dhallinyaradu ku doodaan islamarkaana ay ka helaan adeegyo kala duwan
leh fasiltis dhalinyaro ama waxyaabihii dhalinyaro u baahnaayeen hadday tahay hoolal waaweyn oo ay shirarkooda ku qabsadaan doodaha dhallinyaro mxuuha lagu abaabulo fagaarayaal laga alooso arrimaha iyo doodaha dhallinyartu ay mxuuha ka doodayaan wuxuu leeyahay mxuuha laba dabaq buu ka kooban yahay oo kala sarreeya oo leh xafiisyo toban gaadhay oo kala duwan oo adeegyadii dhallinyartu ay ku dhanyihiin hadday noqoto xafiisyadii dhallinyarta lagu sii lahaa internshipka iyo tababarada xirfadeed si ay waayaragnimo u helaan oo ay u shaqa tegi karaan markay jaacada ka soo baxaan wuxuu leeyahay center ama qayb gaar ah oo dhallinyarta lagu siiyo courier counseling ama talooyin ku taxalluqa xagga xirfadaha muxuu baran doonaa muxuu qaadan doonaa xirfad nooceeyu ama taalent nooceeyuu leeyahay wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo kale oo lagu lagu muxuuha wacyigeliya dhallinyarta marka waa waa dhisme muhiimad gaara ula dhallinyarta waana dhismaha keliya dhallinyarta jamhuuriyadda somalilan maanta waddanka ku leeyihiin iyadoo sannadihii u dambeeyeyba ay dhallinyarada somalilan soo waajaheen culaysyo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqola'aanta iyo tahriibta ayaa xaruntani noqonaysaa tii ugu horraysay ee ay si rasmiya u yeeshaan iyadoo lagu wado inay awooddooda waxqabadda ku soo bandhigi doonaan runtii waxaan is leeyahay qayb mugleh ayuu ka qaadan doonaa sababta awgeed ama sababtu maxay tahay waa marka ugu horaysa ee waa dhismihii koowaad ee dhallinyaraba ama madal ay dhallinyara leedahay isugu timaadaba inay noqoto ay arrimahooda ku faalleeyaan ku falanqeeyaan waxaa kaloo bixin doona dhammaan adeegyadii dhallinyara ay u baahnaayeen oo dhan hadde waxaan u leeyahay dhammaan hoolashii iyo meelihii dhallinyartu ku wada hadlaysay marka waa fagaare dhallinyaro oo dhallinyaro u qaabaysan baahideedii marka si buuxda oo mugleh ayuu baahida dhallinyarta iyo waxyaabaha dhallinyartu ku hamiyayaan ee laabtoodu ay mxuha tabayso uga adeegi doona uguna shaqayn doona insha allah wasiirka dhallinyareed iyo ciyaaraha somalilan cali siciid reygel oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadii furitaanka xaruntan ayaa v o e u sheegay inay noqon doonto goob ay dhallinyaradu iskaga waanin doonaan dhaqanxumada iyo weliba tahriibta waa meel ay isugu iman karaan oo heli karaan meel ay fadhiistaan iyo xafiisya ay ku shiraan oo ay waxooda ku maamulan karaan waa meel ay ku samaysan karaan dood cilmiyeedyo iyo waxyaalo badan oo dalkana wax u taraya iyagana wax u taraya waa meelo waxaa ka mida waa meel ay tahriibta iyo waxyaalaha dhaqanka xun ama khaldan ay iskaga waanin karaan weeye oo ay iskaga waanin karaan bay ka mid tahay oo marka meelaha dhaqanxumadu taallo ama waxaasi ay yimaadaan tahriibta oo kale muxuu ahaa ay ka mid tahay qaadkaoo kale ay ka mid tahay qabyaaladoo kale waxay ka mid tahay meelaha ay iskaga waaninayaan ee ay kula dagaalamayaan ee dhallinyaradu kula dagaalan tahay ayay ka mid tahay waxay noqon doontaa goob nadiifa oo dhallinyaro wanaagsan soo saarta ayay noqon doontaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaaye oo isagu furay xaruntan ayaa khudbadu munaasabadda ka jeediyey ku sheegay inay dhallinyaradu tahay mustaqbalka waddanka islamarkaana ay mudnaanta siin doonaan dhallinyaradu waa mustaqbalkii dalka waa mustaqbalkii ummadda waa waxa ummaddu ay ku noqoto mustaqbalkooda higisanaysaa waxa mar walba dhallinyaradu ay noqoto ayaa ummadduna noqonaysaa sidaa daraaddeed ahmiyadda ay leedahay waa midaan marnaba la isweydiinayn waa mid aad iyo aad iyo aad u weyn waa mid aanu annaguna aanu ogsoonnahay oo aanu qiimanayno oo aanu qadarinayno oo ay tahay waxaan ula howlgelayno ee mar walba diyaaru nahay inaannu mudnaanta siinno iyaga iyo horumarkooda iyo waxqabadkooda iyo horutalaabsigooda inaanu siinno aad iyo aad bay farxad weyn ugu tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka halkan xaruntatan maanta dhallinyarada sonyo oo ah mustaqbalkii dalka dallada ururada dhallinyarada somalilan ee sonya oo soo dhisnaa tan iyo sannadii labada kun iyo saddexdii ayaa xaruntani ay noqonaysaa tii ugu horraysay ay si rasmiya u yeeshaan dhallinyarada somalilan iyadoo saakaba ay soo buuxdhaafiyeen dhallinyaro badan oo ku dhaqan somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa